horraantii bishan wasaaradda shaqada ee maraykanka ayaa ganaaxday sharikadda macdonalds ee gobollada kenitaki indiana maryland iyo ohio kadib markii ay ogaatay in sharikaddu ay si sharci darra ah ku shaqaalaysiisay saddex boqol oo carruura magaalada lowiville ee gobolka kenitaki laba carruura oo toban jirro ahaa ayaa mararka qaar shaqayn jiray ilaa labada saqda dhexe kadib iyada oo midkood uuba ka shaqayn jiray qaybta waxshiilidda isagoo aan lacag dheeraada la siinaynin sida ay wasaaraddu sheegtay sannadkii hore warfidiyeen waxbaara oo ka tirsan royters ayaa ogaaday carruur ay qaarkood laba iyo toban sanno da'doodu ahayd oo ka shaqaynayay afar dukaan oo qalabka baabuurta u samayn jiray sharikadaha hayandai iyo kiya baaris uu isaguna sameeyey wargeyska the new york times ayaa lagu ogaaday shaqaalaysiin carruur oo sharci darro ah oo ay sameeyeen sharikadaha qalabkaa siiya sharikadda ford general motors j crew walmart target iyo holfudis si guud sannad miisaaniyeedkii labada kun iyo laba iyo labaatankii wasaaradda shaqadu waxa ay diiwaan gelisay lix boqol siddeetan iyo siddeed kiis oo carruur ku shaqaynayay xaalado iyaga khatar ku ah waxaan ka hadlayaa sida in laga shaqeeyo warshadaha hilibka baakadeeya kuwa saqafka guryaha qodidda godadka miinshaarta iyo waxyaabaha qarxa wasaaradda ayaa ogaatay in warshadda hilibku ay ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii carruurta shaqaalaysiinaysay khubarada ayaa sheegay in socdaalku uu yahay sababta koowaad ee kor u kaca shaqaalaysiinta carruurta labadii sannadood ee lasoo dhaafay wasaaradaha caafimaadka iyo adeegga bulshada ayaa diiwaan gelisay ilaa laba boqol iyo konton kun oo carruur muhaajiriinta ah oo maraykanka soo galay iyaga oo aan waalidkood la socon carruurtaasi waxa ay baahi badan u qabaan shaqooyin iyo dakhli si reerahoodii bartamaha ameerika iyo meksika ay lacago ugu diraan sidoo kale waa in ay bixiyaan lacagtii magafayaasha sida cadsharciyadii loo dejiyey ka hortagga shaqaalaysiinta carruurta maanay shaqayn sida laga soo xigtay ururka fursadda shaqaalaha beeraha ilaa afar kun ilaa shan kun oo carruura oo da'doodu ay u dhaxayso laba iyo toban ilaa toddoba iyo toban ayaa ka shaqeeya waaxda beeraha gobollada qaar ayaa ogol carruurta toban sano ka weyni in ay beeraha ka shaqayn karaan intaasi waxaa dheer in wasaaradda shaqadu ay ogaatay in beeraha aanay qaban qaar ka mida sharciyada mamnuucaya xaddiga saacadaha ugu yar iyo saacadaha dheeraadka ah waxaa jira waxyaabo aanan ku jirin sharciga halbeegga cadaaladda shaqada kuwaasina waxa ay carruurta laba iyo toban jirka u oggolaanayaan inay shaqeeyaan saacado aan xadidnayn meki iyo berkowis ayaa intaasi ku daray in carruur badani ay shaqooyinkoodii uga tageen sababo la xidhiidha baarista wargeysyada carruurtaas oo marka dambe qabta shaqooyin kuwii hore la mida baahida lacageed ee ay qabaan aawadeed marka aan ka fikirno carruurta ugu nugul waa inaannu isweydiinnaa sababta ay carruurtu ugu baahan yihiin in ay taakuleeyaan naftooda iyo qoyskooda iyo waxa aan ka samayn karno in aan u gaarno gunta ah waxa keenay in carruurta ay shaqooyin khatara qabtaan sida laga soo xigtay xarunta qaran ee carruurta saboolka tiro ka badan koob iyo toban milyan oo carruura ayaa dalkan maraykanka ku nool waxa ka hooseeya heerka saboolnimada